Wasiirka Arrimaha Gudaha Somalilan oo magaalada Bourama ka furaya barnaamijka lama maarmaanka socon doona oo ku saabsan dardargelinta siyaasadda nabadeynta qaranka iyo weliba ka qaybgalaya kulanka taliyaha qaybta booliska ee gobolka guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal xubno ku dareera bulshada culmo wadiin iyo marti sharaf gala uunka horeyntii iyo weliba goobta ku hadalaya mustafa ismaaciil cabdi agaasimaha waxda madax dhaqmeedka nabadeynta siyaasadda wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa sheegay muhiimadda kulankunga maanta waxaanu gobolka awdal ka daah furaynaa waa gobolkii labaad ee aanu ka daah furno waxa weeyaan dardargelinta geedi socodka siyaasadda ee nabadda qaranka somalilan waxay ku soo caanamaashay nabad isla markaana waxa ay kaga duwan tahay nabadgelyada mandaqadda geeska africa oo aada u kacsan nabadda somalilan maalinba meel bay soo taagnayd waxaynu ka dhaxalnay odayaasha madax dhaqameedka
xogayaha dowladda hoose ee degmada boorama iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka awdal iyo si wada jireen ku hadalenga si la dardargeliya adkeeyowka nabadgelyada gobolka ujeeddaduna waxa weeyaan in la dardargeliyo howlaha nabadgelyada oo runtii ay ka mas-uul yihiin dhammaanteen mas-uuliyad guud inaga wada saaran tahay si gaarana runtii odayaasha iyo ay si gaara u saaran tahay inaynu runtii halkan ka daafuraynaa waxaa farxadno ah runtii inaynu maanta ku qabanno howlka dowladda hoose ay martigelisay maxaa la dhahdaa barnaamijkaasi sida la sheegay laba maalmood qaadan doona haddii ilaha idhaahdo waxaad ku dardaarayna runtii inaad ka faa'idaystaan inaad runtii waxyaabaha laydinka bahaya fulisaan waqti kana dhowrtan hadii ilahay ka dhigo runtii ka dowlad hosaana annagana farxad bay noo tahay runtii inaanu howlaha noocaasoo kale nabadgelyada lagu adkaynaya marti gelinno annagu ka maxkamad ahaan waxaanu aada u adkaynay tuugada fudud iyo culus mid kasta si markaa dadku ay u seexdaan guryahooda iyagoo aamin qaba oo ku kalsoon inaanay cidi waxba ka dhacaynin inamadana dhibaatooyinka meelaha geystana ha la yidhaahdo guddoomiyaha cusub aad buu adkeeyey uu ku adkeeyey sharcigu ku adag yahay waxaan ujeeddadu ay tahay si amniga loo sugo oo hablaheennu makhribkii ay waxay noo dooni karaan makhribkii ay noo adeegi karaan danahooga ay qabsan karaan nicmada lama garto ilaa markay zuusho mooyaane mar alliga markay caafimaad darra ynagu dhacdo ee waarka qofka uu seexdo ayuu caafimaadka ahmiyadda u leeyahay uu dareemaa sidaas darteed marka ay bala inagu dhacdo ayaan dareemaynaa ammaanku qiimaha uu lahaa markaynu shaqaysan weyno ciddii mushaar qaadanaysay ay weydo kii dilaalaya uu waayo markaa dhammaan waxaynu u baahan nahay inaynu gacmaha isku qabsanno si ammaanka jiro ee boorama lagu majeerto iyadoo ayna balaayi jirin in haddana lasii hormariyo oo lagu sii dhaqmo